in badan ay dadaalay waxaad dareemi kartaa awoodda isbitaalka intaas inuusan la ekeen dhaawacyada ka tira badnaa laakiin waxaa usoo kurmaday marka shaqaaliga caafimaadka iyo dhakhaatiirta iyo markaas gunta beeshooda xirta in badan ay dadaaleen falilah xamdu in badan waa lagu dadaalay waa hadda bukaanadaas waxaan dhihi karaa caafimaadkooda inkastoo boqolki boqol usan ahayn laakiin mar walba waxaan doonaynaa inuu caafimaadka ilaaha ka dhigo boqolkii boqol haddana anaga wixii karaankeena oo caafimaad ahaan waan u dadaalaynaa wax hadda oo anaga oon ruux ama haddana magaalada muqdisho loo qaali karaa ismeenaa ma jiraan ma garata waan gartay marka hadda ma isleedahay waad ku filan tihiin kuwa hadda yaalla ee cisbitaalka uu la tacaali karaa miyaad leedahay ha walaal waa aad iyo aadaan ugu filan nahay caafimaadka ilaahay askale laakiin anaga waxaan iyo dhakhaatiirta iyo shaqaalaha caafimaadka isbitaalka ku sugan aad iyo aad ayay ugu filan yihiin wayna baxnaanayn karaan wayna dadaali karaan waxaad dareemi kartaa qofka haddiiba waqtigiisa uu soo dhamaado cidnada ma celin karta laakiin wixii jiraan oo dhinaca caafimaad ku xiran in badan dhakhaatiirta aqoontooda ay u leeyihiin wayna ku dadaalayaan hadda ilaa waqtigiiba qaliimo kala duwan ayay sameeyeen ugu yaraan sagaal qaliin ayay sameeyeen haddana qaliimo badan ayaa u biirsan daraad oo kuwa lagu shalay loo gudbiya ayaa loo gudbin lahaa haddii isbitaalka wax loogu qaban lahayn kuwaas xitaa isbitaalku wax uu qaban lahaa laakiin waxay ahayn dad aada u gudtay gebidoodana isbedelay iyo dad dhowr xubnood oo ku wada burburay lafii ka jabayna ahaayeen marka kuwa hadda isbitaalka loogu haray in badan waa caafimaadkooda oo ku dadaali karnaa anagoo ilaahay kaashanayno dhakhaatiirtuna way ku dadaalayno insha allah walaal waan gartay marka maadaama sida ay tahay dhanka dawadoo kale marka aada fiiriso ma isleedahay dhanka daawada iyo dhanka qalabka iyo hadda cisbitaalka waa sidii idinka aada rabteen oo waad ku filan tihiin
walaal maasha allah daawo isbitaalka ku filan hadda waqti xaadirkan wuu yeelaa qarax markuu dhacan waad dareemi kartaa daawo daawooyin waa yaala in badan waa lagu dadaalay waa hadda bukaanadaas waxaan dhihi karaa caafimaadkooda inkastoo boqolki boqol usan ahayn laakiin mar walba waxaan rajeynaynaa inuu caafimaadka ilaahay ka dhigo boqolkii boqol haddana anaga wixii karaankeena oo caafimaad ahaan waan u dadaalaynaa wax hadda oo anaga oon ruux ama haddana magaalada muqdisho loo qaadi karaa isleenaa ma jiraan ma garata waan gartay marka hadda ma isleedahay waad ku filan tihiin kuwa hadda yaalla ee cisbitaalka uu la tacaali karaa miyaad leedahay walaal waa aad iyo aadaan ugu filan nahay caafimaadka ilaahay askale laakiin anaga waxaan iyo dhakhaatiirta iyo shaqaalaha caafimaadka isbitaalka ku sugan aad iyo aad ayay ugu filan yihiin wayna baxnaanayn karaan wayna dadaali karaan waxaad dareemi kartaa qofka haddiiba waqtigiisa uu soo dhamaado cidnada ma celin karta laakiin wixii jiraan oo dhinaca caafimaad ku xiran in badan dhakhaatiirta aqoontooda ay u leeyihiin wayna ku dadaalayaan hadda ilaa waqtigiiba qaliimo kala duwan ayay sameeyeen ugu yaraan sagaal qaliin ayay sameeyeen haddana qaliimo badan ayaa u biirsan ku shalay loo gudbiya ayaa loo gudbin lahaa haddii isbitaalka wax loogu qaban lahayn kuwaas xitaa isbitaalku wax uu qaban lahaa laakiin waxay ahayn dad aada u gudtay gebidoodana isbedelay iyo dad dhowr xubnood oo ku wada burburay lafii ka jabayna ahaayeen marka kuwa hadda isbitaalka loogu haray in badan waa caafimaadkooda oo ku dadaali karnaa anagoo ilaahay kaashanayno dhakhaatiirtuna way ku dadaalayno insha allah walaal waan gartay marka maadaama sida ay tahay dhanka dawadoo kale marka aada fiiriso ma isleedahay dhanka daawada iyo dhanka qalabka iyo hadda cisbitaalka waa sidii idinka aada rabteen oo waad ku filan tihiin
walaal maasha allah daawo isbitaalka ku filan hadda waqti xaadirkan wuu yeelaa qarax markuu dhacan waad dareemi kartaa daawo daawooyin waa yaaleen daawooyin oo wasaaradda afar galbeed noo keentay way yaaleen daawooyin oo markaas hayada i c r t noo ku daadwey oo isla markaas isbitaalka gacanta ku hayso haddii u jeer daawooyinka bixiyeen marka way yaaleen marka laakiin inkastoo wax qaraxyo aan la filaynin oo mar walba qarax iska dhici karo waxaa laakiin u baahan mar walba waxaaga inay keedii go-aan karaan daawooyin ada aad ugu talagashay bil ayaa waxaa ku isticmaali kartaa dhowr maalmood gudahooda oo qaraxaya hadda for example qarax hadda uu dhacay labada qarax khasaarooyinka uu sababay daawooyinkii aan ugu talagalnay bil ayaa micnaha maalmo gudahooda lagu isticmaalay marka haddana maasha allah wasaaradda ee koonfur galbeed way kasoo jawaab celisay daawooyin waa inoo keentay wasaarad hay-adda i c r c na daawooyin way keentay marka cid alaal laakiin cid alaala ciddii samaynayso isbitaalka inay markaas gacan ka geysatana isu dhaweynina waxaan waxa aan la filayn mar walba inaad u diyaar garoodid ayaa fiican dawo adiga aad ugu talagashay muddo inay isticmaashidaa qaraxa markuu dhaco waxay kaa baxayaan maalmahaas gudahooda ayay kaa baxayaan ma garatay waan gartay marka daawooyin isbitaalka way alaan qalab qalab aan isbitaalka kuwa yeelan oo bukaan ugu saacideeyo waan garta markaan kasoo tagno taas deeq ayaa maanta lasoo gaarsiiyey cisbitaalka bal ka waran waxyaabaha maanta lasoo gaarsiiyey mahadsan tahay sida ah shalay aan u sheegay markay sidan camal waxay u dhacaan masiibooyin waxaa isbitaalka in bulshada ay ogaata ayaa muhiim ay tahay isbitaalkan inuu yahay isbitaal ka wada dhexeeya bulshada oo dhan oona u baahnayn hal qof keli usan u baahnayn toban qof keli laakiin u baahan bulshada oo dhan oo markaasi ay ka ay ku abtirsato koonfur galbeed Eh, isbitaalka markuu sidaan dhaco iyo marka kale waxaa muhiim ah in la ogaado la daryeelo waxaa ka maqan waxa uusan markaasi u baahan yahay in loo qabto in la- in markaasi lala socdayo fiican maas waxaa isku gaarsiiyey isbitaalka eh, joodariyaal gaaraya afartan xabo Eh, ilaahay waxaa ugu baryaa dadka keenay joodariyaashaasi ee bedelkooda wax qeyr qaba iyagana ilaahay inuu soo geliyo walaalahooda dhibaataysan ayay ugu taageereen Eh, gudoomiyaha go- degmada ee haweenka iyo gudoomiyaha eh, gobolka haweenka eh, xaawso rays baraaye ayay noogu deeqeen in markaas afartankaas eh, joodari oo isbitaalka ee markaasi loogu deeqo Eh, sidoo kale eh, shalay marka barnaamijkan uu jiray oo isbitaalka waxaa dareemi kartaa biyo la-aan ayaa ka dhacay biyo la-aantaasna shalay buu ilaahay waxaa noogu deeqeen eh, eh, gudoomiyaha eh, degmada iyo ee, agaasimaha eelboorka salajeeri ayaa noogu deeqeen mar walba mar walba waxaan leenahay cid alaale ciddii isbitaalka wax u qaban karto u taageeri karto ilaahay qofkii gacanta wax u geliyey isbitaalka hal fuusto shidaal hadday u keenaan way anfacaysaa haddii qofku uu yimaado dhiiggiisa isbitaalka xitaa ugu deeqo isbitaalku waa anfacayaa dhiiggiisa qof walaal oo u baahan lagu badbaadin karaa ma garatay anigoo kaga faa'iidaysanayo bulshada ee, waraysigaas adiga aad sameynaysid waxaan usoo jeedin lahaa waxaan joognaa wadan aada u ah, xaaladiisa aalo sahl ay tahay marka waxaan ka codsanayaa dadka oo markaasi oo bulshada ku nool gaar ahaan magaaladan baydhabo isbitaalka inay yimaadaan ay sameeyaan waxa la yidhahdo blood donation dhiig